إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد sida jadwalka ku qoran cawada waxa weeyaan risaalada mukhtasarka ah oo tajwiidka iyo risaalada uu leeyahay alimaamu nawowi tibyaan habeenka ku xigana hadda ka hor waxaan akhrin jirnay kitaabu tawxiid lilimaam moxamed bin cabdilwahaab qayb baan ka akhrinay qayb baa nooga dhimaneed qaybtii nooga dhimaneed iyo risaalo kaleeto oo la socota ayaan rajaynaynaa inaan habeenka dambe ama habeenka soo socdaan aan akrinno marka cawada waxa weeyaan risaalada alimaamu nawowi uu leeyahay oo ku saabsan culuum اlqur'aan iyo tajwiidka marka wa waxa weeyaan risaaladaas atibyaan fii aadaabi xamalati اlqur'aan waa risaalo la dhihi karo waxay madkhal u tahay ama ay bilow u tahay culuumu اlqur'aan marka haddii allah subxaanaه wa tacaala uu fursadna siiyo waxaan rabnaa marka silsilo socota inaan ka dhigno diraasada culuumu اlqur'aan tajwiidkuna uu dhinac socdo risaaladan marka tajwiidka ah waxaa iskale nin doctor ah oo la yidhaha yaxya alqowhaani oo suuri ah oo mutakhasis ku ah fi اtajwiidi wاlqira'aat risaaladiisa marka waa risaalo iyadoona kow ama bilow noqon karta fi اtajwiid dadka tajwiidka wax ka alifay aad iyo aad bay u badan yihiin laakiin dadka sida ay wax u alifaan wax uma wada itqaaniyaan marka ninkan waa nin mutqin ah fi اtajwiid wاlqira'aat saddex risaalo oo silsilo ah ayuu wuxuu leeyahay aan isku dayay inaan alifo oo mid ay tahay bilow midna ay tahay mutawasit midna ay tahay nihaaya midii bilowga ahayd iyo midii mutawasidka ahayd baa soo baxday tan bilowga wuxuu ku magacaabay taysiiru axkaami اtajwiid tan ku xigtana wuxuu ku magacaabay cilmu اtajwiid axkaamu nadariyat wamulaaxadaat taطbiiqiya almustawa اhaani kanuna waxa weeyaan almustawa اlawal buu ka rabay qaybta ku xigtay oo ah mudawalka weliba uusan soo saarinin marka dadka kutubta alifa waa in la kala yaqaanaa qofkii mutqinku ah maadadiisa kutubtiisu way ka nafci badan tahay ama way ka faa'iido badan tahay dadka un wax iska alifa ama wax iska soo jamciya risaalada marka waxaan ku bilaabaynaa atibyaan fii aadaabi xamalat اlqur'aan iyadaa xoogaa weyn risaalada bilowgeed waxaa ka horeeya marka kal caada qofka kitaabka alifay xoogaa tacriifa in laga bixiyo laga waramo marka tarjamada nawowi waxaan ka soo qaadanaynaa iyadoo dad badan ay u alife ay u alifeen taraajum oo kitaab mustaqil ah alimaam sakhaawi uu ka alifay tarjamadiisa oo uu ka alifay ardagiisa khaaska ah oo ibnulcadaar la yidhaahdo uu u ka alifay risaalada ugu wanaagsan ama ugu macluumaad badan tarjamada nawowi waayo asagu waxa weeyaan arda gaar ah ayuu u ahaa muddo badanna wuu la noolaa kutubtiisana aad buu uga warqabay nin u khidmeeyuuna ahaa marka risaaladaasuna way jirtaa labaduba madbuuc weeyaan alimaam alxaafid shamsuddiin addahabi kitaabkiisa weyn oo uu ku magacaabay taariikhu lislaam wwafiyaat اlmashaahiiri wاlaclaamna uu u tarjumay marka marka tarjamo kooban ayuu ka bixiyey xagga taraajumtana aad buu ugu dheereeyahoo intii un muhiim ah oo ku saabsan qofkaas xayaatadiisa aad buu ugu wanaagsan yahay alimaamu dahabi siyaaqada taraajumta marka tarjamadaas alimaamu dahabi ayaan xoogaa ka akrinaynaa kadibna kitaabkan u dhaadhici doonaa waxa uu leeyahay magaciisa waxaa la yidhaha yaxya bnu sharaf bnu mira ibnu mira sidaas buu u dabdiya isagu dahabi ibnu murina waa loo dabdiyaa marka labadaas siyood baa loo akri karaa mira bikasri اlmiim wafatxi raa اlmuhmala bacdu الnaasna muri bay u dabdiyeen ibn xasan ibn xusein mufti اlumma hadallada marka isaga ayaa iska le dahabi wuxuu leeyahay mufti اlumma shaykhu اlislaam muxyi الdiin abu zakariya annawaawi annawaawi labada waaw dhexdooda alifna waa la geli karaa annawaawi waana laga dayi karaa annawawi labadaba waa loo akri karaa qofkii annawaawi u akriyana waa sax qofkii annawawi u akriyana waa sax alxaafiظ اlfaqiih الshaafici الzaahid axad اlaclaam saasuu ku bilaabay tarjamada bilowgeeda oo ah magaciisa siyaaqayntiisa ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة يعني إحدى وثلاثين وستمائة أيو رشي نوى ميل يراهدو كل شيء أو كمدة مقالوين كسوريا أو محافظة حوران اللي يراهدو رأسا جده حسين بن بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي ayaa meeshaas degay kadibna dad baa ugu dhashay wuxuu leeyahay marka alxizaami nisbadaas waxaa dhici karta in laga fahmo inuu yahay nisbah ilaa xakiim bni xizaam aلصaxaabi اljaliil laakiin wuxuu leeyahay annawowi bacdu ajdaadihi waxay dhaheen nisba ilaa xakiim ibni xizaam weeyaan nisbadaas marka wuxuu leeyahay nawowi halad weeyaan taasuna waxay ka mid tahay yani amaanadiisa iyo insaafkiisa oo bini aadamka waa iska jecel yihiin biayi khayr inay helaan si nin saxaabi ah ay u galaan nasabkiisa laakiin isaga wuxuu leeyahay iyadoo ajdaadaydu ay sheegeen in uu nasabku galo xakiim ibni xisaam oo saxaabi jaliil ah maca daalika wuxuu leeyahay nisbadaas sax ma khalad weeyaan markii marka meeshaas ugu dhashay caasimadii marka shaam oo dimashq ayuu soo aaday oo aabbihiis uu usoo kaxeeyey isagoo markaa da-diisu ay gaartay sagaal iyo toban sannadood wuxuu leeyahay marka madaaris meeshaas waxaa ka jiri jirtay dadyowga shacabka ah ama dadka madaxda ah ay dhisaan oo markaas loo nisbeeyo qofkii dhisay madaaris noocaas oo aad iyo aad u badan baa ka jiri jirtay marka shaam almadrasa alrawaaxiya madrase la yidhaahdo baa jiri jirtay almadrasa alashrafiya madrase la yidhaahdo jiri jirtay almadrasa alnuuriya ama daarulxadiid annuuriya baa jiri jirtay almadrasa aldiyaa'iya aad bay u badnaayeen marka qofka un markaa dhisa ayaa loo nisbay jiray madrase marka nin un kolley nisbadiisu ay tahay alrawaax alrawaaxiya ayuu soo degay marka waxay markaa mashhuur ku ahaayeen madaaristaasu dadka dhisa xoogaa un dad dhaqaalaysan bay ahaayeen oo waxay samayn jireen maaragtay ardada wax ay ku intifaacaan oo maciishadooda ah ama ay kutub ku gataan iyo macallimiinta wax u akhrinaysaa wax ay ku intifaacaan bay samayn jireen oo madaarista awqaaf bay u samayn jireen marka ardada iyo dadka macalimiinta ah kulli waxaa dhici karta marka inay dhaqaalo ka helaan oo ay ku noolaa karaan oo ardaduna ay wax ku bara karaan macalimiintuna ay wax ku bari karaan dadka waxaa ka mid ahayd madaarista mashhuurka ah almadrasa alcumariya abu cumar almaqdisi nin la yidhaahdo ayaa dhisay oo la dhashay ibnu qudaamaha almaqdisi madaarista aada mashhuurka u ah bay ka mid aheyd oo qarnigii شhanaad ama lixaad la dhisay ilalyomna dhismaheedu weli uu taagan yahay yani bacda wax u dhow maaragtay sagaal boqoloo sannadood soo taagneed oo weli dhismaheedu uu taagan yahay oo lagu intifaaco wuxuu leeyahay marka madrasadaas ayaan soo degnay laba sannadood ayaan madrasadaas joognay isaga iyo aabbihiis lam adac janbi ila اlardi buu leeyahay dadaalkii uu cabirayaa marka meeshaas uu ka sameeyey oo madrasadaas buu wax ka baranhayay marka dadaalku wuxuu gaaray buu yidhaahday inaanan dhinacna dhulka dhigin dadaal fii alab اlcilmi waاlijtihaad fii taxsiilihi wuxuu leeyahay kaana quutii fiiha jiraayaة اlmadrasati laa hayru madrasada waxa ay bixido ayaanan wax ka quuda jiray buu leeyahay waxafidtu aلtanbiiha fii arbacati ashhuri wanisfin berigaas marka hadda xaafidadii bini aadanka mar haddaan la isticmaalin way iska huruday ama oo iska baaba'day eh berigaas de cilmiga bilowgiisu wuxuu ahaa qofka inuu wax xifdiyo oo markuu xifdiyo kadib waxaas uu xifdiyey loo fasiro oo loo sharxo wuxuu leeyahay marka afar bilood baan kitaabu tanbiih liabi isxaaq ashiraazi ayaan ku xifdiyey buu leeyahay afar bilood iyo nus wa qara'tu xifdan rubaca almuhadabi fii baaqi sana kitaabu lmuhadab liabi isxaaq ashiraazi aydan waa laba kitaab oo fiqi ahoo mid mukhtasar ka agdhow iyo mid mutawala ahaa marka sanadkii gudihiisii buu midkii yaraana xifdiyey kii kalena uu rubciis xifdiyey وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا كمال الدين إسحاق بن أحم- أحمد المغربي ولازمته فأعجب بي وأحبني وجعلني أعيد لأكثر جماعته wuxuu ka dhiga ninkaa ninkaa marka sheika u ahaaba nin muciidaho muciid waxaa la dhihi jiray ninka darsiga kusoo celiya oo markii marka sheiku darsiga u akriyo ninka xoogaa soo muraajacayo darsigii tarjamadan marka wuxuu ka soo jamciyey alimaamu dahabi ibnu lcadaar waxa uu leeyahay qaala ibnu cadaar weeyaan yani dakara lishaykh annahu kaana yaqra'u kula yowmi اثnay caشhara darsa calى اlmashaayikh sharxan watasxiixan marka beldadakaa fiiriya ibnu cadaar wuxuu ka soo naqliyey shaykhiisa annawowi inuu yidhaahday maalin kasta laba iyo toban dersi ayaan culummada ku dul akri jiray buu leeyahay sharax iyo tasxiix weliba saxitaan ma aha sharax iska layska sardiyo oo layska dul maro ee sharax maaragtay la socda tasxiix ayaan maaragtay ku dul akri jiray buu leeyahay mashaa'ikhdeeda weliba wuu sheegay marka wuxuu yidhi darsayni fi lwasiid laba dersi uu kitaabulwasiid ka qaadanhaya laba dersi kitaabulwasiid waa alghazali saddex kitaab uu leeyahay marka uu ku magacaabay alwajiiz walwasiid walbasiid oo sida badanna dadku saas ay wax u alifi jireen kitaab mukhtasara fanni kastaba kitaab ku xiga oo dhexdhexaada iyo kitaab maarata mutawala kitaabulwasiid marka waxa weeyaan alwasiid albasiid alwajiiz baa udhe waxaan leeyahay alwasiid baa udhexeeya alwajiiz iyo albasiid wasiidka udhexeeya kaas baan marka wuxuu leeyahay laba dersi ka qaadan jiray wa darsan fi lmuhadab wa darsan fi ljamci bayna saxiixayn درس حق حديث أو كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني مختصر في النحو هاي اللمع لابن جني أبو عثمان مختصرات كف وحن ليها النحو هذا يكمل هاي ومركز الاستعمال جري وقت قاس وأسونا ما أرتي كنت آد مشهور وها وقت قاس ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت darsi luqa ah luqa maxdi ah kitaab mukhtasar ah fi luga oo la yidhaha islaaxu lmantiq waa kitaab matbuuca oo uu leeyahay abu yacquub ibni sikiit ayaan akhrisan jiray buu leeyahay wa darsan fi tasriif wa darsan fi usuuli اlfiqhi taaratan fi lumac liabi isxaaq wa taaratan fi lmuntaqab lifakri اddiin araazi laba kitaaboo usuula buu sheegay marna lumac buu sheegay liabi isxaaq ashiraazi marna almuntakab bifakridiin araazi muntakabkuna waa usuulfiqi oo mukhtasar ah oo moxamed ibn cumar fakhrudiin araazi uu alifay mualafaadkiisuna way badan yihiin araazi fi usuul fiqhi wa darsan fi asmaaءi الrijaal wa darsan fi usuuli اddiin wa kuntu ucalliqu jamiica ma yatacalaqu biha min sharxi mushkil wa wuduuxi cibaarati وضبط لغة وبارك الله لي في وقتي dadaalkaas buu muujiyey ilaahayna waqtigiisu u barakeeyey wuxuu tilmaamahayaa marka inuu isku dayey taalib cilmiga waxaa fiican ama waxaa wanaagsan himadiisu inay sarreydo uu isku dayo fanni kastaba wax inuu ka fahmo takhasusna wuu jiraa haddii fahmi fanni kastaba xoogaa aad ka qaadato xoogaa aada gacanta uga dhigto laakiin fanni markaa aad nafta ag dhigto oo aada aada iyo aada ugu takhasusto oo aada isku daydo inaad soo koobi karto masaa-ishiisa ta waa loo baahan yaha taas shaaficina waa laga wariyey inuu yidhaahday qofkii doonahayaa hal fani inuu ku tacalluqo falyudaqiq masaa-ishiisa daqiiqa hoose waa inuu u dhaadhaca wuxuu doonay markaa dibi inuu wax ka barto muslimiintii hore marka dibiga waxbay ka baran jireen oo abuu tuu shaafici u ammaanuu yidhaahday alcilmu cilmaani cilmu طibi lilabdaan wa cilmu alfiqhi liladyaan waa bara jireenoo waa cilmi ay u baahan yihiin waxaa kaloo shaafici laga sheegay inuu yidhaahday طibigii way dayaceen dadkii muslimiinta ahay oo nasaaradii bay u daayeen mana ahayn inay u daayaan waa jiri jireen marka dad muslimiin ahoo culummana ah ibigana aada wax uga yaqaano takhaatiir ah sheekhna ah weliba wadamada muslimiinta hadda qaybo ka mid ah waxaa laga isticmaalaa qofka culumta sharciga markii wax uu ka barto wax uu ku shaqaysan karo oo ah takhtarnimo iyo wax lamida inuu barto oo ha dhowto qofku uusan noqonin qof aan shaqana aqoon gacantiisana wax ku jirinin oo markaas uu noqdo dadweynaha mandiil inuu sheikhay u noqdo xoogaa waa dhibaato weeyaan taas marka culammadii hore way ku dadaali jireen yacni qofku inuu wax uu kasab saxiixa ama maaragtay wanaagsan uu ku heli karo na uu barto culumta sharcigana uu si fiican wax uga fahmo kitaab marka la yidhaha alqanuun liabi libni sina ayaa jira marka oo ibi ah kitaabkii baan soo iibsadu yidhi marka alqanuun waa kitaab un aad iyo aad ugu sareeya marka ibiga وعزمت على الاشتقال فيه فأظلم علي قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتقال بشيء ففكرت في أمري ومن أين دخل علي الداخل فألهمني الله أن سببه اشتغالي بالطب فبعت القانون في الحال واستنار قلبي مجدي بان قالوا لي marka xogaa mugdi baan dareemay nashaadkii baa iga dhumay sidii aan rabay xaaladdu ma aha dadaalkii aan arki jiray oo kale ma hayo waxa is lagu yidhi amuu kitaabkaan yahay marka kitaabkii baan iska gadu yidhi marka waa xaalad fiican baa ii soo baxday waxay leeyihiin marka tacliiqan calaa haada kitaab dibi maxdiya muusan ahayne waxaa ku jira dibi iyo culuumu lfalaasifa albaaila ee hadduu dibi maxdiya uu ahaa lahaa dee wax dhiba muusan lahaadeen waana wax loo baahan yahay in la barto laakiin waxay dhaheen waxaa ku jira dibi iyo culuumu lfalaasifa oo maaragtay adyaanta iyo iyaduba iska soo horjeedaan oo ayna is aqbali karaynin ninkuna wuxuu ahay falaasifada la yidhaahdo maaragtay baainiyadu uu ka mid ahay ninka iska leh kitaabka oo nin la dhihi karo nin diin haystaba muusan ahayn yuu ahaa ibnu sinaaga oo maaragtay lagu tuhmayba inuu baainiyada ka mid ahaa alfirqa albainiya marka dadaalkii aad buu usii waday mashaa'ikhdiisa waxaa ka mid aheyd alimaam ibnu malik annaxwi wuxuu leeyahay qara'a cala bni malik kitaaba min tasaaniifihi wacallaqa canhu ashyaaa min baabi nukat yani bacdu naas waatay dhahaan maaragtay markuu ibnu malik ka warramahayey fii baabi lmubtada walkhabar wa rajulu min alkiraami cindanaa bay waxay dhaheen wuxuu ula jeedaa annawowi wa rajulu min alkiraami cindanaa yacni masaa-isha maaragtay alibtidaa binakira musawiqaadkeeda markuu tirinhayay allahu aclam almuhim un ibnu malik buu wax ka akhristay oo naxwada ka faa'iidaystay wuxuu leeyahay ibnu caطaar dakara lii shaykhuna anahu kana laa yudayicu lahu waqta fii leyli walaa nahaar ila fii wadiifati min alishtiqaali biاlcilmi xata fii dihaabihi fi اطuruqi yukariru aw yuطaalicu waanahu baqiya calى hada naxwa sitti siniin wuxuu leeyahy aad buu marka waqtigiisa uga faa'iidaysanhayey oo uu u dadaalahayey waktina iskama dhumin habeen iyo maalinba xataa waktiga uu sii socday darsi uu sii socday waktigu ka soo socdo waxbuu isku shuqli jiray maxfuudaadkiisa inuu akriyo waktiyaal laga faa'idaystay ka mid tahay laakiin annaka laba laba iyo saddex saddex intaan isku raacanaan sheeko gelaynaa laakiin waxaa dhici karta darsiga intaa usii socotay inay soo ka soo socoto inaad jus dhan akrido baa dhici karta marka suxbada fuduulka badan leh oo wakti badan dhumisay ka mid tahay marka afar afar inaan u socono shan shan u socono sidaas maysan aha jirin marka dadku yacni nin walba darsiga markuu socdo keligiis baa aadahaya intuu sii socday intuu soo socdo waxbuu faa'iidaysanhayaa ثم اشتغل بالتصنيف والاشتغال والنصح للمسلمين وولاتهم مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الفقه والحرص على الخروج من خلاف العلماء والمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من الشوائب يحاسب نفسه على الخضرة بعد الخضرة وكان محقق محققا في علمه وفنونه حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفا بأنواعه من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه واستنباط فقه حافظا للمذهب وقواعده وأصوله وأقوال الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم سالكا في ذلك طريقة السلف قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل بالعلم wuxuu leeyahay marka kadib markii uu xoogaa waxbarashadiisa ay u toostay oo xoogaa uu maaragtay culumtii intii uu ka rabay ka jamciyey tasniif iyo ta'liif buu galay iyo dadka muslimiinta inuu u naseexeeyo oo wax u faa'iideeyo iyo madaxdooda isagoo weliba ku sugan marka dadaalka asaga uu isku hayo iyo maaragtay ku camalfalka fiqiga iyo waxa uu bartay quluubteeda quluubtana aada iyo aada maaragtay u muraaqabeeya oo aada ugu dadaala ikhlaaska iyo nafsadiisa inuu ka dahiro waxyaalaha ikhlaaska wax u dhibahaya oo nafsadiisa uu aada iyo aada u muxaasabeeyo isagoo maaragtay aada iyo aada culuumta inta uu ka bartana ku ah muxaqiq oo xadiidka wax ka xifdisan oo garanhaya marka sincada xadiidka wixii saxiixa wixii daciifa wixii xasan ah macaanida laga qaadanhayo xadiista yaqiinay fiqhiga aada iyo aada baaric uga ahayo fiqhigiisu uu yahay fiqhi laga soo bilaabo saxaabadda aqwaasheedii ilaa taabiciintii ilaa waqtigiisii laga soo gaaro garanhaya madaahibta iyo aqwaashooda dariiqada salafka ku socda xagga zuhdiga iyo waracnimada iyo taqwada awqaadiisoo dhan ay u qaybsan yihiin cilmi iyo camal kutub badan uu alifay kutubtiisa waxaa ka mid ah marka alminhaaj fii sharxi muslim muslim sharaxiisa ayaa ka mid a kutubtiisa waa sharax mutadaawil ah oo maaragtay aada iyo aada looga faa'iideysto oo uun maaragtay shuruux horeetona uu ka faa'iideystay waxaa ka mid a kutubtiisa aladkaar waa kitaab aad iyo aada u qiimo badanoo dadkana aada u anfaca oo ay dhici karto marka in loo baahdo in la derso wa kitaab riyaad الsaalixiin wa kitaab اlarbaciina xadiiثa وkتاب الإرشhاaد في cلوم الحadيiث وkتاaب التyصير في مkhتصر الإرشhاaد وkتاaب المبهmaaت مkhتصر weeyaan في المبهmaaت miن الأسmاع في الأسانيد والمتون oo khaطيب البغدادي uu lahay buu اkhtiصاariyey التحرير في ألفاaظ التنبيه الcمدة في صحيiح التنبيه dhowr kitaab buu ka أlفay التنبيه لأbي إسحاaq الشhيراaزي wax uu ku magacaabo luqada شhaرxeeda ama maaragtay luqawiyaadka ku jira kitaabka sharaxooda ama uu ku magacaabo masaa-isha daciifka ah ka warramitaankooda ama ikhtisaarintiisa kutub badan buu ka alifay waxaa ka mid a kitaa kitaabadiisa atibyaan fii aadaabi xamalat اlqur'aan waa midka aan nageysanayn inaan akhrino alrawda baa ka mid a alminhaaj baa ka mid a almajmuuc ka mid a balaqa fiihi ilaa baabi اlmusaraati kitaab اlbuyuuc dhexdiisa ayuu uga dhintay sharax yar oo maaragtay qiطco ah ayuu leeyahay oo ka mida bukhaariga maaragtay shuruuxdiisa sharax yar oo laba mujalad lagu daabacay oo iska wanaagsan yacni meel dhex un kitaabulimaan ku jooga tahdiib alasmaa luqaat waa kitaab isaguna wanaagsan oo kashkuul ahoo maaragtay wax luqa ah iyo maaragtay wax maaragtay tacaariif ah iyo rag aclaam u tarjumay oo ku saabsan kutub badan oo ka mida kutubta fiqiga shaaficiyada wax ku saabsan iyuu ku jamciyey alasmaa luqaat qaala bn cadaar lahu musawadaat kaiiraة qad amaranii maraة bibeyci karaariisa naxو أlfi kuraasin bkhaihi وamaranii ban aqifa calىa qasliha fi اlwiraaqaةi falam ukhaalif amrahu wafii qalbii minha xasaraat wuxuu leeyahay ardaygiisu kun warqadood ayuu mar i amray inaan usoo iibiyo oo wax ku qoro markaas buu wax ku qoray kunkii warqadooda wax ku qoran yihiin ayaa waxaa dhici karta marka inaysan cajab gelin waxaas uu qoray markaas buu wuxuu amruu yidhi haddaan dhinto kunkaas warqadood dhaq oo weliba meesha lagu dhaqo intaa geedo adiga dhaqitaankooda u joog buu yidhaah falam ukhaalif amrahu marka kolley un waxay ka mid tahay yani diqadiisa iyo waracnimadiisa kunkaas warqadood cilmi badan baa ku oolaa laakiin waxaa dhici karta marka sidai uu rabay inaysan u alifnayn ama ay una u diyaarsanayn oo uunan doonaynin inay gacantiisa ka baxaan wax aan diyaarsanayn oo muxarar ahayn markaas buuxuu amray marka haddii aan dhinto kunkaas warqadood dhaq alwiraaqa waxa weeyaan dadka maktabooyinka leh oo kaleeto hadda ayaa maaragtay sinaacadooda ayaa la dhihi jiray sinaacat lwiraaqa marka maktabooyinka meesha ay ku yaaleen intaa geydo nimanka wararaaqiinta u geydo hala dhaqo buu yidhaahda adiguna joog meesha lagu dhaqayo oo maaragta ka qayb gal dhaqitaankooda marka amarkiisu imaana khilaafin buu yidhaahday nafsadeydana xasaraad baa uga sugnaay warqadahaas inaan dhaqo oo inaan daysto oo aan ka faa'iidaysto baan hadda jeclaa laha yani marka yani hadda zamankan waxaa jira maalan qofka intuu dersi akriyo dersigaas laga duubo ama muxaadaro intuu akriyo muxaadaradaas laga duubo isla markiiba in kitaab loo bedelo oo kitaabki isla markiiba mutadaawil uu noqdo waxaa dhici karta marka qofka markuu wax akrinhayo wax badan oo uunan hubinin ama carabkiisu uu ku degdegay inuu sheego marka dadkii hore marka aad bay isaga ilaali jireen barnaamijkaas oo waxaysan hubinin ma aysan nashri jirinin culummadii horeeto kutubta aada aragteenoo culummadu hadda maaragtay isticmaasho ama hadda laga faa'iidaystona waa kutub muxarara ahoo qofka uu aada iyo aada uga fiirsaday oo intuu mar alifo ay dhici karto inuu mar kale ku laabto ama mar saddexaad uu ku laabto laakiin hadda zamankan runtii kutub badan oo la akhristo ayaa waxay tahay wax muxaadaro laga qoray ama dersi laga dhex qoray oo aan alfaadooda aada u habaysnayn ama cibaaraadkeedu ayna aada u koontaroolayn ama waxyaalo badan oo sabqulisaan ay ku jiraan marka bacdu culamaa waxay dhahaan marka haddii saas ay dhacdo wixii marka aniga layga qoro maalan ama layga jamciyo fi muxaadaraat ama maaragtay duruusta bal ha la ii keeno markale xooga aan fiirfiiriye marka way kala duwan yihiin marka shay gurigiisii qofka ama maktabadiisii isagoo jooga uu alifay oo cibaaro kastaba uu ka fiirsaday tacbiirkeeda iyo dilaaladeeda iyo lafdigeeda iyo shay maaragtay intuu ku hadlay laga jamciyo way kala duwan yihiin ninka la yidhaahdo maxamuud shaakir oo ka mid ahay maaragtay masaarida udabadooda iyo culimmadooda runtii oo axmed shaakirka muxadidka ah walaalkiis ahaa baa wuxuu leeyahay nin shaacir ah ayaan doona buu yidhi inaan tarjamo ka alifo marka tarjamadii markii aan diyaariyey oo aan dhammaystiray ayaan meel dhigay muddo kadib baan kusoo laabtay waa fiirfiiriyey waa akhriyey waa cajabgelugeysay dab baan ku shiduu yiri maa joogay masana muddo kale markaan joogaan kitaabkii oo kale alifay meel baan iska dhigay muddo markaan joogay ayaan fiirfiiriyey oo cajabgeli waayey dab baan ku shiduu yiri mar saddexaad baan alifay nin baa ii yimid buu yidhi marka markaasuu arkay markaasuu yiri kitaabkan maada alifay haa maa sha allah waa akriyo waa akriyo akriyo wuxuu yihi kitaabkan aan daabacay waayaha iri buu yihi wuxuu yihi marka waa diyaarin hayaa maaragtay dabaacaan gelin hayaa waa kitaab heer sara ah isagoo kale aan la alifin eh haye dabacadaan geyn haya markaasaan yidhi maalin heblo bal mawcid noo dhig mawcidaan qabsanay waa akriyo yihi waa cajab geli waayo dabbaan ku shidu yihi maalintii dambaan meeshii tagay marka wuxuu yihi aw kitaabkii marka waxaan iri buu yihi waa gubay markaasuu wuxuu yidhi walle inaad asagoo kale alifi dooninin nasiib darana kugu dhacday yacni waxa weeyaan khasaaro meesha ugu dambeedaad gaartee isagoo kale mana alifi doontid suuragalna maaha kii oo kaleba in la alifo markaasaan igu yidhi iska dah mar kalaan ku noqon hayaa markii u dambeysay uu alifay yuu kitaab aada iyo aada u qiimo badan xagga macaanida iyo tacbiirka iyo diqada wuxuu noqday wax lala yaabo kaas kalihu wuxuu ku helay jaa-isat almelik faysal alcaalamiy kitaabkaas kaliya yani oo ninkaas shaacirka uu ka alifay wuxuu ahaa marka wuxuu aada iyo aada ugu tilmaanaay xagga waraca iyo zuhdiga yuu aada iyo aada runtii ugu tilmaanaayo wuxuu leeyahay fii aakhiri cumrihi tuuladiisii waxaan uga imaan muusan cuni jirinin zuhdi baa meeshaas la gaaray wax looga keeno dhulkiisii kaliya ayuu isticmaali jiray wax dimashaq laga isticmaalo muusan isticmaali jirinin alimaamu dahabi ugu dambayntii wuxuu yidhaahday qultu walaa yaxtamilu kitaabuna akara mima dakarnaa min siirati hada الsayidi raxmat ullaahi calayhi yacnii xoogaa buu aada uga soo sheekeeyey oo tarjamadiisana waa soo dheeriyey anaka un baa iska soo gaagaabinay ibnu cabaar aan ku noqona wax yare wuxuu leeyahay ibnu cabaar kaana shayku muxyidiin muxyidiin qad saara ilayhi ثalaaثu maraatib saddex shay ama saddex arrimood ayaa uu waxa weeyaan ku tilmaanaa kulu martabaةi minha low kaanat lishakصi shudat ilayhi الrixaal almartabaة اlأuulى alcilmu الثaaniyaة الzuhd الثaaliثaة اlamru bاlmacruufi والnahyu can اlmunkari saddexdaas shay buu ku tilmaamo wuxuu yidhaahday saddex arrimood uu ku tilmaamo mid kastaba haddii keligeed loo qasdo astaahisho wax loo qasdo cilmi iyo zuhdi iyo alamru bilmacruufi nahy almunkari warkii dahabi haddaan ku noqono wuxuu yidhaahday laa yaxtamilu kitaabuna akar mima dakarna min siirati hada sayidi raxmat ullahi calayh wa kaana madhabuhu fi sifaati اsamciyati sukuutu waimraaruha kama jaaءat xoogaa marka dahabi yani tacaliiqaadkiisa markuu taraajumta dhammeeyo ay dhici karto marka nuquulaad badan inuu soo jajamciyo oo uu kutub badan wax ka soona naqliyo xoogaa tacaliiqaad buu leeyahay marka oo aada iyo aada maaragtay uu uga fiirsado wuxuu leeyahay sifaadka samciyaadka ah oo ku saabsan waxyaalaha nusuusta ay tilmaameen oo sifaadka ilaahay ah subxaanahu wa tacaala madhabkiisu wuxuu ahaa inuu ka aamuso oo sida ay u timid uu u maro u nabadgeliyo uusan awelinin wa rubamaa ta'wala qaliila fii sharxi muslim fii sharxi muslimna waxaa dhici karta buu yidhaah waxyaalaha gabalkood inuu awilo oo nusuusu alasmaa wasifaat fii alaxaadiid fii saxiixi muslim inuu awilaa dhici karta buu yidhahda sida badanna waxay dhaheen ta'wiilkaas ma aha wax asagu uu wato sida badan eh shuraaxdii ka horeysay oo alqaadi ciyaad wاlmaazari wاlqurطubi ayuu ka soo qaaday kelimad kale buu yihaahda marka alimaamu dahabi raximah اllah wuxuu yihi wالnawawiyu rajulu ashcariyu اlcaqiidati macruufu bidalika yubadicu man khaalafahu wayubaaligu fi الtaqliili calayhi intaas buu ku khatimay tarjamadii yacni sifaadka asmaada iyo sifaadka keliya dee caqiidadu kuma koobna eh arrimo kaleeto oo waaweyn baa dhici karta marka inuu ashaacirada ka waafaqay markaana uu u arkay marka sidaas inay ay xaq tahay oo sidaas uu aaminay oo marka qofku hadduu wuxuu aamino uu u arko inay xaq yihiinna waa dhici karta hadde inuu aada ugu fara adkaado oo dadka maaragtay ku khilaafsanna arrinkaas uu maaragtay runtii uu wax ku adkeeyo ama uu wax uga tagaan xaggiisa marka raximahullahu yani arrimo badan ayuu ku wanaagsanaay oo uu imaam ku ahaa dhinacaas sida alimaamu dahabi uu tilmaamay dhinacaas ashcarinimada ayaa wax ka galeen marka dhinacyada uu ku wanaagsan yahay unbaa laga faa'iideysanhayaa dhinacaasna raximah اllahu watajaawaز canhu baan leenahay ayb xoogaa haddaan ka akrino marka kitaabka wuxuu leeyahy qaala الشhayku الإimaam الcaalim الزaahid الdaaبd الmتqin الmuxaqiq أbu زakariya yaحya bnu sharف bnu muri الnawwi raximah الlah taعaalى intaas yaa qorahaya ardada kitaabka qoranaysa unbaa intaas ku darta marka alxamdu لlaahi الكariim الmanaan allah subxaanaه wa taعaalى ayuu u sugay xamdi ama ammaan oo kariim ah waxbixiya oo waxbixintiisuna ay aada iyo aada u badan tahay liطawli wاlfadli wاlإxsaan oo maarata allah subxaanaه wa tacaala ku sifaysan ee tanaadnimo iyo fadli iyo ixsaan alladii hadana liliimaan ee iimaankiina tusiyey oo nagu hanuuniyey wafadala diinana calaa saa'iri اladyaani diinkeennana ka fadli ka fadli ka fadli siiyey ama ka saro mariyey diimaha intooda kaleeto wamana calaynaa biirsaalihi ilayna akrama khalqihi calayhi ee markaan ugu galladaystay inuu noo soo diro khalqigiisa kan uu ugu jecel yahay oo ugu kama karamo badan wa afdalahum ladayhi agtiisana ugu fadliga badan xabiibahu wakhaliilahu wacabdahu warasuulahu muxamada sala allahu calayhi wasalam oo ah xabiibkiisa khaliilkiisa addoonkiisa rasuulkiisa muxamada sala allahu alay slam famaxaa bihi cibaadaة اlawthaan wuxuu ku tirtiray oo ku baabi'iyey rasuulka diritaankiisa awhaanta cibaadadoodii wa akramahu salى اllahu عalayhi wasalam biاlqur'an wuxuu ku karaameeyey qur'aanka uu ku soo dejiyey almucjizaةi اlmustamiraةi calىa tacaaqubi alأsmaan waa mucjizo soconaysa intiiba zamanku uu kala dambeeyo oo uu socdo alatii taxadaa biha aljinna waاlinsa biajmacihim waa mucjizada uu allah subxaanahu wa tacaalaa uu ugu taxadiyey jinniga insiga dhammaantood oo uu ka dalbay inay isagoo kale la yimaadiin hadday ka rahayaan wa afxama biha jamiica ahli zayqi waاطugyaan oo markaasna uu ku aamusiyey oo uu ku aftiray dhammaan dadka dhunsan oo xadgudubkana u saaxiibka wa jacalahu rabiican liquluubi ahli اlbasaa'iri wاlcarfaan kana yeelay shay aada iyo aada u wanaagsan oo quluubta dadka basaa'irta leh ama aqoonta leh quluubtoodu ay ka faa'iidaysto sida roobka gugiisa looga faa'iidaysto kaleeto oo wax usoo dhaliyo laa yakhluqu calaa kahrati taradud qur-aanku waxa weeyaan intiiba la akhrinahayo la soo celcelinhayo wax baaliyow ah laga arki mahayo baynamaa bini aadanka hadalkiisa haddii lagu celceliyo lagu celceliyo marka dambe waa la nacay war naga daa waxaan baa la leeyahay laakiin qur-aanka intii la akriyo la akriyo la akriyo laa yakhluqu calaa kahrati taradud wa tagaayur alaxyaan iyo wakhtiyaalka isbeddelkooda wayasarahu lidikri xata istadharahu sigaaru wildaan wuxuu ilaahay u sahlay qur-aanka maaragtay barashadiisa iyo xifdigiisa dadka ayuu u sahlay oo ilmaha kuwa ugu yaryar ayaa maaragtay qur-aankii gobolkooda xifdiyeen taariikhda markii la akriyo waxaa la arkahayaa ilmo shan jira ama lix jira oo qur-aankai xifdisan wadamina xifdahu min tadaruqi اtagyiiri ilayhi wاlxadaثaan waxa uu ka xifdiyey damina xifdahu min tagayuri اtagyiiri ilayhi wاlxadaثaan xifdigiisii qur-aanka ayuu ilaahay damaanay oo uu ka damaanay isbedel iyo xadaث inuu ku yimaado qur-aankii wa huwa maxfuudu bixamdi اllaahi wafadlihi ma اkhtalafa اlmalawaan waana xifdisan yahay allah subxaanaه wa tacaala yaa ku ammaanane iyo ilaahay fadligiisa ee intiiba habeen iyo maalin ay isbedelahayaanba waa xifdisan yahay habeen iyo maalin markaa ilaa aakhiri dunya waa xifdisan yahay wawafaqa lilictinaa biculuumihi man istafaahu min ahli اlxifdi wاlitqaan waxa uu waafajiyey in ay culuumtiisa cinaayo u yeeshaan dadka uu ilaahay uu doortay oo ah dadka wax suga oo aqoonta leh fajamacuu fiiha min kulli fannin maa tansharixu lahu suduuru ahli liiqaan waxay jamciyeen markaas oo qur-aanka ku saabsan oo fanni kasta ah wax dadka yaqiinta leh quluubtooda ay ku degto ay ku raaxaysato axmaduhu calaa dalika wagayrihi min nicamihi alatii laa tuxsaa min nicamihi alatii laa tuxsaa waxaan ku ammaanahayaa oo ilaahay aan ku xamdinhayaa arrinkaas iyo kayrkiis oo nicmooyinkiisa aan la koobi karin ah khusuusan calaa nicmati اliimaan wa as'aluhu lminata calaya wacalaa jamiici axbaabii wasaa'iri اlmuslimiina biridwaan waashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah shahaadatan muxasilatan lilgufraan shahaada ii keeni karta oo maarata ilaahay uu igu siigi karo dembi dhaaf munqidatan saaxibaha min anniiraan qofka saaxiibkeedana ka badbaadisaa biidni illaahi naaraha muusilatan lahu ilaa suhna aljinaan ee markaasna gaarsiida jannooyinka degitaankooda waashhadu anna muxameda cabduhu warasuuluhu daaci ila aliimaan sala allahu calayhi wasalam wacala aalihi wasaxbihi washarafa wakarama wacadama maa tacaaqaba aljadiidaan ilaahay waxa weeyaan ha ku salliyo isaga iyo aalkiisa iyo saxaabtiisa ha sharfo ha karaameeyo ha weynaado intii habeen iyo maalin isbedbedelhayaan amaa bacdu faina allaha subxaanahu watacaala mana calaa hadihi اlummati zaadaha allahu tacaala sharafa biddiini aladi irtadaahu diin اlislaam wuxuu ilaahay ku sharfay ummaddan diinta islaamka wax la isku sharfo iyo wax la iskugu nacmeeyona diinka saxda ah oo ilaahay uuna siiyey ayaa ugu sareeya wa irsaalihi ilayna muxammadan khayra alanaam iyo inuu noo soo diray waxa uu ilaahay u abuuro wixii ugu khayr badnaa oo rasuulkii ah calayhi minhu afdal الsalawaati wاlbarakaati waاsalaam korkiisa ha ahaato salawaadka wax ugu fadliga badan iyo barakooyinka iyo nabadgelyada wa akramaha bikitaabihi afdal اlkalaam waxa uu ku karaameeyey kitaabkiisa oo hadalkii ugu karaamo badnaa ama ugu fadli badnaa ah وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع mا تحتاaج إليه من أخباaر الأولين والآkخhرين waxauu kitaabkaas ummadda ilaahay ugu jamciyey wax kasta oo ay u baahan tahay oo dadkii hore akhbaartooda iyo dadkii dambe akhbaartooda والمawaaعiد والأمثاaل iyo waxyaalaha mawaacidda ah ama waxyaalaha tusaalooyinka ayuu u jamciyey والآadaabi وضروب الأحكاami aadaabta wanaagsan iyo أحkaamta ayuu ugu jamciyey والxujaج الqطciyaati الظaahiraati fi dilaalati calىa waxdaaniyatih iyo xujooyinka qaطciyaadka ah oo tusinhaya ilaahay subxaanaه watacaala kelinimadiisa wagayri dalika mima jaaءat bihi rasuluhu salawaat اllahi wasalaamuه calayh iyo arrimahaas arrimo kaleeto oo ah rusushii waxa ay la timaatay addaamigaati liأhli اlإlxaadi الdulaali الطagaam iyo waxyaalaha rususha ay la imaatay oo burburinhaya dadka ilxaadka ahalka u ah oo dhunsan oo caqligaabta ah wadacafa alajra fii tilaawatihi waxa uu ilaahay laban laabay qur-aanka akhrintiisa ajarkiisa wa amara biاlictinaa'i bihi walicdaam wuxuu amray in lagu dadaalo qur-aankii oo la weyneeyo wa mulaasamata alaadaabi macahu in aadaabta qur-aanka lagu dadaalo aadaabta la doonayo in lala yeesho qur-aanka wabadli lwusci fi اlاxtiraam iyo xurmadiisa in la اxtiraamo in lagu dadaalo waqad sanafa fii fadli tilaawatihi jamaacaat min alamaahili wاlaclaam qur-aanka fadligiisa wuxuu leeyahay dad badan oo maaragtay ah dad wanaagsan oo la yaqaano aclaam ah ayaa wax ka alifay kutuba macruufata cinda ulinuha wاlaxlaam kutub dadka maaragtay macrifada leh ama caqliga leh ay garan hayaan laakiin dacufat ilhimamu can xifdihaa himooyinkiibaase ka daciifay kutubtaas xifdintoodii bal can mutaalacatiha waxaa garanaysaa marka awel hore dadku say ay haayeen oo maaragtay shayga xifdiga ayaa ugu horreeyey waxa lagu dadaalo oo la itqaaniyo wuxuu leeyahy xifdiga iska daayay mutaalacadoodii baa laga fadhiistay fasaara laa yantaficu biha ilaa afraadu min uli lafhaam waxay noqdeen dadkii ama kutubtii inaysan ku intifaacaynin ilaa dad kooban oo dadka fahmiyaal kale mogi wara'aytu ahla baladina dimashqa xamaaha allahu tacaala wasaanaha wasaa'ira bilaadi اlislaami mukiriina min alictinaa'i bitilaawati اlqur'aani اlcasiizi tacaluman watacliiman wacardan wadiraasatan waxaan arka buu yidhi marka ahlu dimashq beledkeenna ilaahay ha xifdiyo iyada iyo muslimiinta ama bilaada islaamka dhammaantoode in ay aada ugu badinhayaan qur-aanka ku dadaalkiisa ha noqoto akhrintiisa barashadiisa dadka maaragtay ku dul akhrintiisa iyo xifdintiisa fii jamaacaati wafraada kooxo-kooxo iyo halhal mujtahidiina fii dalika biاlayaali waalayaam waxa weeyaan arrinkaasna ay ku dadaalaan habeen iyo maalinba habeenno iyo maalmado zaadahum اllahu tacaala xirsan calayhi allah u siyaadiyo ku dadaalka ay qur-aanka ku dadaalayaan wa calaa jamiici anwaaci aacaati aacadaha dhammaantoodna allah u siyaadiyo muriidiina wajha di ljalaali wاlkraam iyagoo marka doonahaya ilaahay subxaana wa tacaala weynaanta leh oo karaamaynta leh wejigiisa ayagoo u qasdahay oo ikhlaas qur-aanka u akrinhaya fadacaanii dalika ilaa jamci mukhtasari fii aadaabi xamalatihi arrinkaas wuxuu ii keena buu leeyahay oo igu yeeray kitaab mukhtasara oo qur-aanka dadka sida aadaabta looga baahan yahay laga heli karo wa awsaafi xufaadihi wa alabatihi iyo dadka qur-aanka xifdisan awsaafta laga doonahayo iyo qur-aanka dadka dalbahayo qur-aanka baranayo faqad awjaba allahu subxaanahu wa tacaala annasiixata likitaabihi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waajibiyey in kitaabkiisa loo naseexeeyo wanaag loo sameeyo wamin النaصيxaةi lahu bayaanu aadaabi xamalatihi wa طulaabihi kitaabka naصيixadiisana waxaa ka mid ah dadka qur-aanka xamaladiisa ah ama dulaabtiisa ah aadaabta loo baahan yahay inay ka muuqato ay ku dhaqmaan cadaynteeda wairshaaduhum ilayha watanbiihuhum calayha wa uuhiru fiihi اlاkhtiصaar waxaan ku dadaalahay bui inaan soo gaabiyon kitaab kooban aan ka dhigo wa uxaadiru التaطwiila واlإkhaar waxaan ka digtoonaha buu leeyahay inaan dheerayo kitaabkiio badiyo waqtasiru fii kulli baabin calaa طarafi min aطraafihi waxaan baab kastaba uga kaaftoomahaya wuu leeyahay qeyb ka mida un qeybihii aadaabta la doonayay waarmizu min kulli darbin min aadaabihi ilaa bacdi asnaafihi waxaan ka tilmaamahaya wuu yidhi qeyb kasta oo ka mida aadaabta qur-aanka la doonayay in lagula dhaqmo qeybo ka mida maaragtay aadaabtaas ama asnaafteeda qeybo ka mida ayaan ka ishaarahaya ma wada koobi karo فلidalika adkuru maa adkuruhu bxadfi asaaniidihi waxa aan sheegahayona waxaan sheegahaya iyagoo asaaniidii ka maqan wain kaanat asaaniiduhu bxamd اllahi tacaala cindii min alxaadirati اlcatiidati iyadoo marka ay tahay asaaniidda waxyaalaha aan sheegayo oo aan hadda asaaniidda lahayn asaaniidoodiina ay yihiin asaaniid agtayda diyaar ku ahoo ku xifdisan faina maqsuudii tanbiihu calaa asli dalika maqsuudkayguna asaaniidda ma ahee fawaa'idaas maaragtay asaaniidda lagu wariyey aan doonahaya hadda fawaa'idaas inaan jamciyo waاlishaaraةu bima adkuruhu ilaa maa xadaftuhu mima hunaalika iyo inaan ishaaro oo waxa aan sheegahayo aan ku ishaaro wixii aan xadfiyo kutubtaas ku ooleen marka waxyaalo ishaaraad ah weeyaan kitaabkan waxaa ku jamcisan marka waa kitaab mukhtasara laakiin qofkii markaa doonahaya inuu mutawalaadka akriyo oo nashaad u leh isaga kadib waa inuu akriyo wاsababu fii iihaari ikhtisaarahu iihaari xifdahu waa kaaf iyo kala dheer wuxuu leeyahay sababta aan usoo gaabiyena waxa weeyaan oo aan u doorta gaabinta in maaragtay aan doonahayo in la xifdiyo oo maaragtay dadku ay kor ka xifdiyaan sida qur-aanki wa kadrat اlintifaaci bihi iyo in aad iyo aada loogu intifaaco dadka ku intifaacayana ay badnaadaan waintishaarahu iyo inuu aada u intishaaro dadku ay ka faa'idaystaan oo dadkoo dhan dabaqaadkiisa uu dhex galo uma maa waqaca min qariibi اlasmaa'i waluqaati fi labwaabi ufriduhu bisharxi wadabdi اlwajiizi اlwaadixi calaa tartiibi wuquucihi fii baabin fii aakhiri اlkitaab wuxuu leeyahay marka waxyaalaha qariibka ah oo magacyada ama luqaadka ku jira oo kitaabkan ku dhex yimaaday waxaan sharax iyo dabdi kooban aan ku gaar yeelahayaa arrimahaas ama maaragtay waxyaalahaas dabdiga u baahan oo fii tartiibi wuquucihi weliba sida ay u dhaceen oo kitaabka igu jiraan baan u tartiibinayaa buu yidhaahday oo aan u kala hormarinayaa waxaana ku sheegaga waxaan ku sheegahayaa buu yihi fii aakhir kitaab waa marka caado uu leeyahay sheikhu raximah اllahu yani bacdi dawaabit ama bacdi fawaa'id oo kutubta uu alifahayo ku jira inuu aakhir kitaab ku sheego sida arbaciinkao kale arbaciinkaba dawaabid badan baa ama tacaariifaad ama waxyaalo un fawaa'id ah ayuu ku daray laakiin aakhirka kitaabka uga taallo oo dabacaadka sida badan aynan u aabayeynin ama aysan maaragtay daabicinin liyakmula iyo intifaacu saaxibihi si kitaabka intifaaciisu uu kaamil u noqdo ama qofka kitaabkaa haysta oo saaxiibkiisa intifaaciisa uu kaamil u noqdo wayazuula shaku can daalibihi kitaabkaa qofka dalbahayana uu shaku ka baxo wayandariju fii dimni dalika wa fii khilaali اlabwaabi jumalu min alqawaacidi waxaa soo hoosgelahaya arrinkaas dhexdiisa iyo abwaabtaas gudahooda jumlooyin oo qawaacid wanaagsan ah iyo wanafaa'isu mu min muhimaati اlfawaa'id iyo waxyaala wan wanaagsan oo fawaa'idda kuwooda aada loo jecel yahay ama ahmiyadda la siiyo ka mid ah وأبين الأحاديث الصحيiحة والضعيiفة مضاaفاaت إلى mن رawاها miن الأئمة الأثباaت أxاadiiثa صaحيixa iyo ضaعيifka na waan cadaynhayaa buu yiha anoo u tiirinhayaa أئmada أhbaata ah wariday أئmada sugan oo warisay anoo u tiirinhaya وqad أdhل عan naadiri min ذalika في bعضi الحاaلاaت waxaa dhici karta marmar inuu qofka inuu wii hilmaamo uu sheegi waayo xadiiskan صxadiisa ama ضacfigiisa أن العلماء من أهل الحديiث وغayrهم جawزوا الcمل بالضعيف في فضائل الأعماaل wuxuu leeyahay culamada أhlxadiiska ka mida iyo غayrkoodba waxay baneeyeen in أxaadiiث ضaciifa oon mowduuع gaarsiisnayn fii فضاaئل الأعmaali lagu camal falo yacni marka فضاaئل الأعmaaل lagu sugi maayo أxaadiiث ضaciifahe ulajeedadu waxa weeyaan أxaadiista tilmaamayda bacض الmasaaئل fii فضاaئل الأعmaaل ayaa dhici karta in lagu camal falo iyadoo la rajaynhayo in fadaa-ishaas maaragtay la helo iyadoo masaa-ishaasuna ay ku sugnaatay waxyaalaha masaa-isha sharcigu ay ku sugnaadeen oo kale oo axaadiis kale ayay waxyaalahan ku sugnaadeen lagu dhaqmahayo laakiin fadaa-ishan kuma sugnaanin axaadiis saxiixahe axaadiis daciifahay fadaa-ishu ku sugnaatay marka fadaaishaas ayaa la rajaynhayaa saasaa loogu dhaqmahayaa laakiin tashriic ma aha axaadiista daciifka ah in waxyaalo tashriica laga qaadanhaye waxaa un la rajaynhayaa waxyaalo sharcigu uu sugay laakiin fadaa'il ay ka ratibtay ka ratibtay axaadiis daciifahu in marka yani xoogaa la rajeeyo in fadaaishaas la helayo wacala llaahi اlkariimi tawakuli wاctimaadi talashaarashadiisa iyo cuskashadaydu waa allah subxana wa tacala korkiisa ee kariimka ah wa ilayhi tafwiidi wastinaadi isu bandhigitaankayga iyo cuskashadaysuna waa isaga as'aluhu suluuka sabiili rashaad waxaan weydiisanhayaa maritaanka wadada hanuunka walcismata min axwaali ahli zayqi waalcinaad iyo inuu iga badbaadiyo dadka dhunsan ama canaadka u saaxiib ah axwaashooda wاdawaama calىa dalika wagayrihi min alkhayri fi ziyaad iyo inuuan ku daa'imo arrinkaas iyo kayrkiisoo khayr ah oo weliba marka ziyaadana iisii kororto waabtahilu ilayhi subxaanaه wa tacala an yuwafiqanii limardaatihi waxaan ilaahay ka baryahayaa inuu iwaafajiyo mardaadkiisa wa an yajcalanii miman yakhshaahu wayataqiihi xaqa tuqaatihi oo uu iga yeelo dadka maarata ilaahay ka cabsada taqwada xaqaana ilaahay uga cabsada wa an yahdiyanii lixusni الniyaad oo uu itusiyo ama igu hanuuniyo niyooyinka wanaagsan wayuyasira lii jamiica anwaaci alkhayraat oo uu ii yasiro khayraadka dhammaantiis anwaacdiisa wayuciinanii calaa anwaaci almafruumaat waxyaalaha karaamaadka lagu heli karo oo wanaagsanna uu ii sahlo inaan la imaado wayudiimanii calaa daalika xata almamaat oo arrintaasna uu ii daa'im yeelo ilaa aan kala kulmahayo isaga wa an yafcala dalika kullahu bijamiici axibaa'i wa saa'iri اlmuslimiin walmuslimaat arrinkaasna uu ii sameeyo oo aniga igu sameeyo iyo dadka maaragtay aan isku wanaagsannahay iyo muslimiinta iyo muslimaadka dhammaantood intii soo hartay waxasbuna allah wnacma alwakiil walaa xawla walaa quwata illa billah alcaliy acim wahadihi fihrasatu abwaabihi abwaabtiisa marka toban baab weeyaan الباaب الأول في أطراaف من فضيلة تiلاaوaة القرآن وxملته baabka koobaad wuxuu ku saabsan yahay qaybo uu ka soo qaatay qur-aanka akrintiisa fadliga ku yimaaday iyo qur-aanka dadka sida الباaب الثاني في ترجيiح القراءة والقاaرئ على غayrهima في ترجيiح القراءaةi iyo والقاaرئ عalى غayrihima qur-aanka akrintiisa iyo qur-aanka qofka akriya oo غeyrkood laga rajaxay الباaب الثالث في إكrاam أhل الqرآن والنهي عan إidaaئihim dadka qur-aanka ahalka u e karaamayntiisa iyo in maaragtay layska nahiyo dhibkooda الbاaب الرaaبع في aadaabi mعalim الqرآن ومتacalimihi baabka afraad waxa weeyaan qofka mucalimka oo qur-aanka dhiga iyo qofka mutacalimka oo qur-aanka baranaya aadaabta looga baahan yahay الbاaب الkhاamiس في aadaabi xaamil الqرآن qofka qur-aanka yaqaano oo xaamilu qur'aan ah aadaabta looga baahan yahay dadka waa ka duwan yahay wax dadka ka duwan waa in laga arkaa marka albaabu saadisu fii aadaabi اlqiraa'ati baabka lixaad waxa weeyaan qur-aanka akhrintiisa aadaabta looga baahan yahay wa huwa mucdamu اlkitaabi wa maqsuuduhu kitaabkana maqsuudkiisaba oo intaas baabkan lixaad albaabu الsaabicu fii aadaabi الnaasi kullihim maca alqur'aan dadka oo dhan sida ay qur-aanka uga adaab qaadan hayaan ama adaab ula yeelan hayaan الباب الثامن في الآياaت والصور المستحبة في أوقاaت وأحواaل مخصوuصة baabka سdeedaad waa آيaaت iyo suwar in la أkriyo ay wanaagsan tahay أوqاaت ama أحواaل gaar الباaب التaaسع في kitaaبة القرآن وإكراaم المصحف qur-aanka qoritaankiisa iyo masaaxiftii karaamaynteeda weeyaan baabka sagaalaad الباaب الcاشhiر في ضبط ألفاaظ الكitاab baabka tobanaad waxa weeyaan alفاad kitaabka ku imaatay oo dabdi iyo sharax u baahan ayuu ku saabsan yahay marka kan waan dhammaynay hada bilahi towfiiq sala اllah waslama ala nabiyina mxamedin wala alihi wasaxbi waslamiin wax shan daqiiqo marka kan kale aan ka akrinayna